xisbiga hadii ay doonayaan inay xeer hoosaadka iyo iyo baarlamaanka muxuu aha ay burburiyaan haday doonayaan baarlamaan soddon soddon nin kuma burburayo oo muxuu ahay qof difaacayso ku burburi ma baarlamaankan wuxuu leeyahay xeer hoosaad iyo dastuur lagu dhaqmaayo ayaa jira haddii kaas la raaco waxba mahalaabaayan haddii kaas la raaci waayana hadda hadday baarlamaankii burburiyaan oo ay fawda iyo dhibaato inay sameeyaan ay doonayaan waxaa hubaal ah wax iyaga uga xun ma laha sababtoo ah meesha keliya ee qolayaha mucaaradnimada iska caadaysta ay ku qaqayliyaan oo lagu arko ayaa meesha haddii irdahay u xiraan baarlamaanka oo ay rabaan inay rabshaan waa un laba weyn inay siday ay rabaan ay ku dhamaato oo muxuu ahaay baarlamaanka ay burburiyaan iyo in laska qabto waa un labadaas marka maalin walba jecel inuu warkooda la maqlo ani dad noocaas ahaan waa arkaa marka nin xeer hoosaadkii iyo tasuurka aan korkiisa ku akrin karo oo diidan haddana muxuu ahay in lagu dhaqmo anigu ma garanayo waxaan rabnaa si sharci ah dastuurka la ilaalinayo xeer hoosaadka la ilaalinayo inaan aan aan u fulinaa rab hadday iyaga fawdo rabaan annaga fawdo ma rabno mooshinaan keenay mooshinka waa soo jeedin guddoomiyaha ma iska wareejinaa mase waayo adayna ku dhammaanaysaa ciddii aan ku qancin kar hadda intaan banaanka joognaan ku qancinaynaa cidaan ku qancin karana codaan ku kala baxaynaa laakiin in meelaha ay la wareegaan mooshin dad askaasadaynaa bayra u noqdo ma waxay moodeen soor dhacday may moodeen mase waxay moodeen daawo miya daawo daawo dhacday miya